الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين saas aada maqasheen walaalayaal inagoo ku jirna bishii ramadaan ee barakaysnayd ilaahay subxaana watacaala hayna waafajiye ka faa'iidaysigeeda iyo ka sahay qaadashadeeda waxaa kelmadeenu ay ku saabsanaan doontaa fadaa'il alcashir wa wadaa'ifuhaa tobanka bisha ramadaan u dambeeya iyo balacmaasha tobankaasi ay la gaarka yihiine bisha ramadaan inteeda kale ay dheer yihiin ilaahay subxaana watacaala waktiyada uu abuuray iyo meelaha uu abuuray iyo makhluuqaadkiisaba rabbi subxaana watacaala waa kala fadilay waktiyada uu fadilay waxaa kamida tobanka bisha ramadaan u dambeeya waana wakti ilaahay subxaana watacaala uu dhex dhigay fadaail aada iyo aada u fara badan waktiyada kale waktigaasi uu dheer yahay waxaanu ilaahay subxaana watacaala ummadda nebi maxamed uu ku galladaysto ugu nicmeeyey tobankaa rabadaan ee dambe nicam fara badanoo ummadii hore aanu siin tobanka rabadaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku gaar yeelay habeen aada iyo aada u qiimo badan oo habeenada sanadka o dhan habeen u dhigmaa aanu ku jirin bal waa laylatun khayrun min alfi shahrin waa habeen qura oo kun bilood ka khayr badan waxaa muhima markaa dadkeenan sooman ee muslimiinta in aynu xusuusnaano mar walba sanadadu inay dhammaanayaan biluhuna sidaas oo kale inay soo afjarmayaan maalmi maalmuhuna si dhaksaa inay noo marayaan oo ayna dhaafayaan taasi waa inaynu xusuusiso walaalayaal daqiiqad kasta ama ilbidhiqsi kasta oo waktiga kamida oo ina dhaafa inuu yahay qeyb cumrigeenii kamida oo tagtay islamarkaa inaynoo qoran tahay wixii aynu samaynay oo fii saxiifati alxasanaat ama fii saxiifati sayi-aat doga wanaagyada lagu qoro laynoogu qoray ama doga xumaanaha lagu qoro taasi waa inaynugu beerto inaynu ilaahay subxaana watacaala aynu ka baqano oo waktiga laftiisu u inoo noqdo cibra aynu ku cibro qaadano aynu ku waano qaadano wahuwa aladi jacala aleyla wanahaara khilfata liman araada an yadakar aw araada shukura ilaahay subxaana watacaala waa ka ka dhigay habeenka iyo maalintan isweydaaranaya iyo waktigan isbedbedelaaya shay ay ku cibro qaataan cidda doonaysa inay cibro qaataan iyo qof kastoo doonaya ilaahay subxaana watacaala inuu caabudo oo u mahad noqo ilaahay mar kale wuxuu ihi ina fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli wاnnahaar habeenkan iyo maalintan isweydaaranaya iyo ilaahay subxaana watacaala abuurka uu abuuray samooyinka iyo dhulalka wax ku qaadasha iyo waana waana ayaa ugu sugan dadka caqliga caafimaadka qaba leh ee ku cibro qaadanaya u fiirsanaya waa taa walaalayaal bishii rabadaan seynu arno badankeeda uu tegey macnaa saddex meelood marka loo qaybiyo laba qaybood ayaa bishii rabadaan tegey waxaana bishii rabadaan inay noqotay mid marka hore bilaabantay iyadoo bil ah haddana dayixii waa dhamaystirmay haddana dayixii bilnimadii ayaa dib uu ugu noqonayaa thuluth baa hadhay saddex meelood oo meel markaa qofkii dayacay labada qaybood ee bisha ka mid ee tegey weli fursad buu haystaa uu kaga daba tago bisha rabadaan oo intaa hadhay uu kaga faa'iidaysto bal waxaynu odhan karnaa bisha rabadaan intii u fadliga badnayd ee u khayrka badnayd ee u wanaagsanayd ayaa hadhay waxaa hadhay alcashru lawaakhir oo labeentii bisha rabadaan ah iyo midhihii ugu qaalisanaa tobankaa dambe ee rabadaan waxay ahaayeen toban qiimo weyn kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa iyo saxaabada rasuulka ridwaan ullahi calayhim rasuulkeenu wuxuu aha calayhi salaatu wasalaam tobanka bisha ramadaan u dambeeya mid aada u weyneeye waxaanuu ahaa mid u dadaala siduu u dadaali jiray maalmaha ka horeeyey si ka fara badan waxay leedahay caaisha sida muslim saxiixiisa uu ku warinayo kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yajtahidu fi lcashri alawaakhir maa laa yajtahidu fii gayri rasuulku wuxuu ahaa mid tobanka dambe u dadaala si aanu u dadaalin maalmaha kale iyo habeenada kale bisha ramadaan ay ka kooban tahay bal caaisha waxay tihi kaana yakhlitu alcishiriina bisalaatin wa nawmin rasuulku labaatanka ramadaane hore waxa uu isku dari jiray salaad iyo hurdo manaa marna waa tukan jiray marna waa seexan jiray faida kana alcashru shamara washadda almi'dar laakiin tobanka dambe marka ay soo galaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa shamiri jiray manaa dardar iyo dadaal cusub ayuu bilaabi jiray guntigana dhiisha ayuu iskaga dhigi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo sida aynu arki doono habeenada labaatanka ee hore qaybna waa tukan jiray qaybna waa seexan jiray laakiin tobanka dambe marka ay soo galaan habeenka oo dhan buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam cibaado uu ku noolan jiray hurdana waa ismaaca salaameyn jireen oo hurdo kuma indha kuulan jirin nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam axaadiistaasi waxayna tusinaysaa walaalayaal fadiilada ay leeyihiin tobanka rabadaane dambe iyo rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu dadaali jiray ka khaniimeysiga uu ka khaniimeysanayo tobankaas siduu ugu dadaali jiray cibaadaadka iyo waxyaabaha ilaahay subxaana watacaala loogu dhowaado innagana kudayeesho wanaagsan baa inoogu sugan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana watacaala siduu ku yihi fi lqur'aani alkariim rasuulka calayhi salaatu wasalaam kudayeesho wanaagsan baa ugu sugan ka allah subxaana watacaala iyo yowma alaakhir rumaysan waxaa markaa inala gudboon oo qof kastoo muslima la gudboon inuu naftiisa u faaruqiyo cibaadada iyo khayrka iyo raadinta ilaahay makfiradiisa iyo raxmadiisa tobanka dambe oo ugu yaraan haddaanu joojinahayn howlaha adduunye qofku uu ka shaqeeyo tobanka rabadaan markay soo galaan waa inuu dhimo oo uu khafiifiyo oo uu ku dadaalo cibaadaadka anwaacdooda kala duwan iyadoo damacu kaga jira ilaahay naxariistiisa oo uu raadinaayo ilaahay subxaana watacaala barakaadkiisa xaqiiqatanna waa maalmo kooban oo inta ay joogayaanba ay yar tahay uu si degdega u dhammaanaya oo markiiba suxuftooda la laabayo camalkeennana la khatimayo uu soo gebagabooya camalkii maalmahaasi ilaahay baana subxaana watacaala og in sanad dambe uuna soo mari doono oo toban rabadaan oo dambe aynu gaadhi doono bal xataa tobankaasi rabadaan rabadaanta aynu ku jirno tobankeedan soo socda inaynu gaadhi doono ayaynaan warkahayn haddaynu gaadhnana inaynu dhamaysan doono war kama hayno waayo waktiga geeridu ay imanayso ee nafta laynaga qabanaya waa majhuul waa mid aynaan garanahayn goorta uu yahay geeridu waa dhibaato inagu soo socoto aynu rumaysannahay laakiin goortay nagu dhici doonto ayaynaan garanahayn waa karbun biyadi siwaak laa tadri mataa yakshaak waxaa laga yaabaa rabadaanada soo socda tobankaa dambe fadliga badane ku jira inay geeriina kala teedo sida dad fara badan oo sanadkii hore tobanka rabadaan u dambeeya shamire u cibaadaystay geeri waxa weeyaan ay u kala teeday oo maanta inay cibaadaystaan aanay suurtagal u ahayn khasaara weyn weeyaan walaalayaal in dad fara badan oo muslimiinta kamid a habeenadaasi ay soo maraan oo habeenadaasi aanay ka faa'iidaysan bal waktigaasi ay ku lumiyaan qiimaha badan ee barakada badan ee sharafta badan lahwi iyo lacib ciyaar iyo maararow iyo soo jeed iyo qayilaad iyo sheeko maalintiina lagu lumiyo hurdo habeenkiina soo jeed oo dabeeto la isdhaafiyo la dayaco khayr fara badan oo aan la garanahayn fursadiisu mar dambe inayna soo mari doonto tobanka dambe bisha rabadaan walaalayaal waxay leeyihiin waxyaaba ay kaga duwan yihiin oo ay dheer yihiin ramadaan inteeda kale habeenada kale aanay la wadaagahayn waxyaabahaasi waxaa kamida tobanka dambe waxaa ku jira laylat lqadr habeenka ilaahay subxaana watacaala magacaasi uu bixiyey xaamiim wاlkitaabi اlmubiin ina anzalnaahu fi laylati mubaaraka ina kuna mundiriin fiiha yufraqu kulu amri xakiim ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku dhaartay kitaabkan cad waa kitaabka qur-aanka ah waxa ilaahay u leeyahy kitaabkan waxaanu soo dejinnay habeen barakaysan waa laylat lqadriga waayo qur-aanku wuxuu soo degay bisha ramadaan ayaa soo degistiisu ay bilaabantay habeenka u horeeye rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu kusoo degeyna habeen laylatlqadri ayuu ahaa kitaabka ilaahay xikmadda soo dejintiisa uu ka lahaa wax kamida buu sheegay inaa kuna mundiriin waxaa kitaabkan loo soo dejiyey si addoomaha loogu digo fiiha yufraqu kulu amrin xakiim habeenkaa laylatlqadriga iyadoo ilaahay hore wax walba u qadaray haddana sanadkaas ilaa laylatlqadriga kale laga gaadhayo waxaa dhici doona ayaa habeenkaas si gaara looxulmaxfuudka looga soo qoraa oo looga soo jaraa markaasaa loo dhiibaa malaa'igta ilaahay subxaana watacaala suxufta aqdaartu ay ku qoran tahay gacanta uu ka geliyey ilahay habeenkan wuxuu ku magacaabay laylat lqadr maxaa laylat lqadri loogu magacaabay habeenkii qadarka lahaa weyaan macnaheedu waayo waxyaabaha sanadkaa dhici doona ayaa la qadaraa mar labaadkana waa habeen qadar leh sharaf leh oo ilaahay subxaana watacaala agtiisa makaano weyn ku leh ilaahay subxaana watacaala habeenkaa laylatlqadriga la idhaahdo waxyaabo fara badan oo habeenada kale aanay lahayn oo uu ku gaar yeelay ayaa jira sidaas si aada maqasheen waa habeenka ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey inaa anzalnaahu fi laylati alqadr taasina habeenkaa sharaf iyo qiimo gaara ayay u yeelaysaa habeenada kale aanay lahayn mar labaadka habeenka ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku sifeeyey inuu yahay mid ka khayr badan kun bilood laylat lqadri khayru min alfi shahrin markay culimadu sanada u rogeen waxay idhaahdeen waa saddex iyo sideetan sanadood iyo afar bilood ayaa camalka habeenkaasoo qura la sameeyaa camalka la sameeyo saddex iyo sideetan sanadood iyo afar bilood ayuu ka qiimo badan yahay ma sha allah waa fadlun cadiim waa ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa iyo galladiisa weeye salaada habeenka aad tukataa salaada la tukado saddex iyo sideetan sanadood iyo afar bilood ayay ka qiimo badanta kadaalika qur-aanka aada akrido ictikaafka aada ictikaafto xuskaad ilaahay subxaana watacaala xusto qur-aanka aada akrisato baryadaad ilaahay subxaana watacaala aada barido ee rabbi subxaana watacaala adigoo u baahan aada gacmaha kor ugu taagto ilaahay subxaana watacaala waxaa kaloo habeenkan uu ku tilmaamay habeen barako badan inaa anzalnaahu fi laylati mubaaraka sideedabana barakadu waa kasrat lkhayr fi shay kasrat lkhayr fi shay wa hubuutu waistiqraaru waa khayrka faraha badana shaygu uu leeyihi iyo khayrku inuu yahay khayr shaygaa shaygaa ku sugan oo aan marnaba aan ka faaruqin idan waa habeen khayrkiisu uu fara badan yahay weliba khayrkiisuna marnaba aanu ka faaruqin oo laylatulqadri kasta inta adduunyada la joogo oo dadka bani aadamkaa soo marta khayrka waa leeday barakada habeenkan uu leeyahay waxaa ka mid a ilaahay subxaana watacaala naxariistiisa oo soo digta waxaa ka mid ah ilaahay subxaana watacaala dembi dhaafka addoomihiisa u dembi dhaafayo waxaa ka mid ah camalka habeenkaa la sameeyo oo ka khayr badan camalka la sameeyo kun bilood hidaayadda hore waxa weyan aynu ku aragnay ama aynu ku maqalnay waa habeen ilaahay subxaana watacaala addoomo fara badan naarta uu ka xoreynaayo waxaa habeenkan uu la gaar yahay inay malaa'ig fara badan dhulka usoo daadegaan oo aslan malaaigtu waa sukaanu samaa samada ayay degan yihin waxay dhulka u yimaadaan limuhima hawl ilaahay subxaana watacaala u diray amarka ilaah ayaanay ku yimaadaan wuxuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay habeen malaaigtu dhulka ay kaga badan tahay inaanu jirin laylatulqadriga waa habeenka cadadka ama tirada u badan ee malaa'ig ahi ay dhulka waxa weeyaan ay yimaadaan ilaahay baana subxaana watacaala tilmaamay inay malaaigtu soo degto tanazalu malaaikatu wاruuxu fiiha biidni rabbihim waxaa habeenkaa soo degta almalaaika oo malaku jibriilla uu la socdo ilaahay amarkiisa ayay kusoo degaan malaaigtaa soo degaysaa waxay calaamad u tahay kasratu barakati hadihi leyla habeenkaa barakeedusaay u fara badanta iyo fadliga iyo naxariista ilaahay subxaana watacaala habeenkaa dhulka uu soo dejiyo waxa ilaahay habeenkan uu ku sifeeyey inuu yahay salaam nabadgelyo waa habeen markaa ka badbaaday sharka shaydaanka shaydaanku aanu awoodin inuu dhexdiisa xumaan uu sameeyo ama cid muslimiinta iyo muuminiinta cibaadaysanaysa xagga ilaahay ujeedo kamida uu dhibaateeyo waa habeen ay fara badan tahay dadka ka badbaadaya ilaahay ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa oo xanuujiya dad fara badan ayaa habeenkaasi ka badbaadaya min sakط اllahi وaغadabih وmin ciqaabihi وacadaabihi اaliim ilahay cadhadiisa ilahay naga badbaadiye iyo cadaabka ilaahay oo xanuujiya waa habeenka aynu horu tilmaanay in sanadkaa wixii dhici lahaa gooni loo qadaro fiiha yufraqu kulu amri xakiim looxulmaxfuudka ayaa laga soo gooni looga soo soocaa wixii sanadkaa dhici lahaa umuur sana kulaha hadday ajal noqoto iyo hadday arzaaq noqoto iyo hadday acmaal noqotaba sidaasi awgeed baa waxay idhahdeen dadkii hore wanaagsanaa qaarkood imise ayaa nin dhulka dushiisa socda waqad kutiba fi lfii laylati اlqadr ismuhu fi lmawta iyadoo habeenkii laylatulqadriga magiciisa lagu daray doona dadka sanadkaa dhiman doona ka xajiyi doona sanadkan liiska ayaa lagu daraya ka dhiman doona liiska ayaa lagu daraya mid waliba wuxuu arzaaq ku yimi doono liiska ayaa lagu daraya sanadka wax alaala waxa dhici doona ayaa si gooniya habeenkaa loo diiwaan gelinaya fiiha yufraqu kulu amrin xakiim sa ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay habeenkani waxa uu la gaar yahay qofka habeenkaa salaatuleyl ukaca ilaahay subxaana watacaala uu ku beego isaga oo rumaysan ajarka iyo fadliga laga helayo iyo sharcinimada qiyaamkaas isla markaa ajarkaana doonaya oo qiyaamkiisa ilaahay subxaana watacaala ajar kaga doonaya ilaahay jannadiisa ku doonaaya iyo fadligiisa iyo dembi dhaafkiisa waxaa loo dhaafaa dembigiisii hore wuxu hi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam se bukhaari iyo muslim ay wariyeen abi hurayra man qaama laylata alqadri iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadama min dembi qofka laylatulqadriga kaca isagoo rumaysan ajarka laga helaayo ajarkaana doonayo niyeysan dembigiisii hore ayaa loo dhaafaa ilaahay subxaana watacaala habeenkan qiimihiisa iyo qadarkiisa si uu muujiyo waxa uu soo dejiyey suuradan oo loogu magac daray oo habeenkan mooyaane wax kalaba aan ka hadlahayn oo ilaa yawmi alqiyaama la akriyaayo si ilaahay subxaana watacaala arrinka laylatulqadriga u caan bixiyo oo qadarkiisa u kor yeelo ilaahay subxaana watacaala shanigiisana u weyneeyo inaa anzalnaahu fi laylati lqadr wma adraaka ma laylat lqadr laylat lqadri khayru min alfi shahr tanazalu lmalaaikatu wاlruuxu fiiha biidni rabbihim min kuli amr salaamu hiya xata maطlaci lfajr suuradaasu ilahi subxana watacala kusoo dejiy ina anzalnahu laylat lqadr qur-aanka waxaanu soo dejinay laylat lqadriga wama adraaka ma laylat lqadr iyadoo laylat lqadriga hore lagugu soo sheegay ayaa haddana ilaahay subxaana watacaala uu kuweydiinayo maxaa ku ogeysiiye ku baray laylatulqadrigu wuxuuyi su-aashaasina waxay timaadaa shay laguu sheegay haddii haddana mar labaad su-aal ahaan lagugu soo bandhigo shayga ayaa qadarkiisa laguu muujinaya oo qalbigaaga iyo naftaada lagu weyneynaya ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyay waa habeen malaaigtu ay soo degaan ilahay amarkiisaay kusoo degaan waa habeen nabadgelyo iyo badbaadoa ilaa waagu uu ka baryaayo habeenkaasi walaalayaal bisha rabadaan ayuu ku jiraa tobanka dirbe inuu ku jiro ayaa loogu rajo weyey acmaasha iyo shaqooyinkayna sugaaya tobanka dambe rabadaan markay soo galaan waxaa ka mid a inaynu ku dadaalno habeenkaa raadintiisa oo aynu baadi doonno habeenkaasi ka khayrka badan saddex iyo siddeetanka sanadood iyo afarta bilood oo nakacu leeyahy alcamalu fiihi khayru min alcamali fii alfi shahrin tobankaasi habeenkaasi tobanka dambe ayuu ku jiraa xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam taxaruu laylata alqadri fi lcashiri lawaakhiri min ramadaan laylat lqadriga waxaad ka raadisaan manaa taxar baadidoon iyo ukuurgal ayaa habeenkani waxa weeyaan uu inooga baahanya haddaynu doonno inaynu helno labudda an nabxasa can waa inaynu baadi doonno o aynu raadino hadduu habeen cayiman yahay oo habeenka uu yahay la garanaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam baadidoon iyo ukuurgal ku sameeya ma yidhahdeen rasuulku alayhi salaatu wasalaam oo tobanka dambe ka raadiya ma yidhahdeen weliba habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay ayaa loogu rajo wen yahay inuu ku jiro taxaruu laylata alqadri buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam fi lwitri min alcashri alawaakhiri min ramadaan leylatlqadriga waxaa si gaara aada uga baadi doontaan habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay tobanka dambe ramadaan kamida bukhaari baa warinaya weliba toddobada dambe ayaa inuu ku jiro aada loogu sii rajo weyey iltamisuuha fi lcashri alawaakhir ayuu rasuulku calayh salaatu wasalaam laylatlqadriga tobanka dambe ka raadiya fain akum aw cajaza falaa yuglabana cala sabci lbawaaqi haddii midkiin uu daciifo tobankaba uu shamiri kari waayo oo guntiga dhiisha iskaga dhigi kari waayo oo habeenka cibaado ku camili kari waayo oo ku nooleyn kari waayo oo arrintaa uu ka daciifo uu ka taag dareeyo ama uu awoodi waayo falaa yuglabana cala sabci lbawaaqi toddobada u dambeeya toddobada hadhay toddobadaasi yaan lagaga xoogroonan yaan looga dheerayn toddobadaasi qofku ha u baratamo fastabiqu lkhayraat khayrka toddobadaasi inuu ku jira aada loo rajaynayaaye toddobadaasi yaan lagaaga dheeraynin ee u dheeree in fara badan oo dadkeena ka midi axaadiitan waxay u fahmaan si khaldan waxaanay moodaan qadrigu inuu ku jiro oo qura oo lagu hubo habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay koob iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka saas awgeed habeenadaasi ayuunbay cibaadada xoogeeyaan oo aada iyo aad ay u dadaalaan oo habeenkii ay nooleeyaan taana waxaa laga dareemi karaa masaajideena oo habeenada tiradu ay kala dhiman tahay masaajidadu way camirayn laakiin labiiyo labaatanka iyo afar iyo labaatanka iyo lix iyo labaatanka iyo sideed iyo labaatanka siday habeenadaasi u camirnaayen uma camirna dad fara badan baa seexday iyagoo ku xisaabtamaya oo moodaya laylatlqadriga in lagu hubo oo mar walba uu ku jiro habeenada tiradooda ay kala dhimantay baraarujinayaan walaalaha xusuusinaya inay dhici karto laylatlqadrigu inuu ku jiro habeen tiradiisu tiro buuxda ay tahay in labiiyo labaatanka laylatlqadrigu uu noqdo ayaa dhici karta inuu noqdo afar iyo labaatanka lix iyo labaatanka sideed iyo labaatanka soddonka arinta noocaasina sheekh alimaam sheikh lislaam abulcabaas raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa majmuuc ilfataawa ayuu ku cadeeyey waxaanu deliishaday xadiidka uu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam litiscin baaqiya macanaa habeenka laylatlqadrigu wuxuu ku jiraa markay sagaal hadhaan markay toddoba hadhaan marka ay shani harhsan yihiin marka saddexay harhsan tahay saasuu yihi rasuulku calayh salaatu wasalaam idan haddii bishu ay noqoto mid waxa weeyaan ku dhamaato sagaal iyo labaatan iyo haddii soddon ay ku dhammaato xukunku waa kala duwanaanaya oo haddii bishu soddon ay ku dhammaato habeenada waxa weeyaan tiradu kala dhiman tahay ayaa aada loo rajaynaya laylatlqadrigu inuu ku jiro haddiise bishu ay ku dhammaato sagaal iyo labaatan habeenada tiradu ay buuxdu laylatlqadrigu gelaya oo marka ay sagaal harhsan yihiin ee bishu sagaal iyo labaatan ay ku dhamaatay waa imise bishu dee waa labaatan hadday sagaal iyo labaatan ku dhamaato goormay sagaal harhsan yihiin markay labaatan tahay idan habeenka labaatanka inuu laylatlqadrigu geli karo ayuu cadiyey rasuulku calayh isalaatu wasalaam oo uu geli karo sidaasoo kale habeenka labiiyo labaatanka oo markay toddoba harhsan yihiin markay sagaal iyo labaatan ay ku dhamaato markaa bishu soddonna waa ku dhamaataa sagaal iyo labaatanna waa ku dhamaato bishu ay ku dhamaato soddon habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay baa laylatlqadrigu u gelaya hadday bishu sagaal iyo labaatan ku dhamaatana waxaa dhici kara habeenada tiradoodu buuxda inuu galo idan ha isku hadlaynin habeenada tiradoodu ay kala dhiman tahay qura garanmaysid bisha waxay ku dhamaan doonto saas awgeed rasuulku calayhi salaatu wasalaam mu oran tobanka dambe ayuu si go-aan ugu jiraa amaba se toddobada dambe ama habeenada witriga tirada ay kala dhimantay ku dadaalay bu rasuulku al calayhi salaatu wasalaam manaa si gaara uga dhex raadiya inuu ku jira ayaa rajo weyn laga qabaa marka hadayacin rabadaan oo dhan leylatulqadri ka dhex raadi tobanka dambe oo dhan ka dhex raadi habeenada tirooda ay kala dhiman tahay iyo habeenada tirooda ay buuxdaba hawlaha iyo shaqooyinka inoo yaala tobanka dambe markay soo galaan waxaa kamid a ixyaau hadihi layaali alfaadila almubaaraka habeenadan fadliga badan ee barakaysan waa inaynu noolayno oo maxaynu ku noolaynaa salaad tahajud qiyaamu leyl dikri xus ilaahi subxaana watacaala aynu xusno calaa ariiqati nabiyi calayhi salaatu wasalaam qur-aan aynu akrino qurubaadka kale sadaqad lala baxo silatu raxim wanaag la faro dadkii xumaan laga reebo khayr dadka la baro yani jamiic alcibaadaat wa asnaaf alqurubaat ayaynu ku noolaynaynaa oo qofka cibaadaad la yimaada habeenadaasi waa nooleeyey ka habeenadaa seexda ama lahwi iyiyo lagwi iyo ciyaar kusoo jeedaana waa dilay waa meyit caaisha radi allahu canha waxay tihi sida bukhaariiyo muslim ay warinayaan ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kana ida dakala alcashru axya alleyl rasuulku wuxuu aha marka tobanka dambe ay soo galaan habeenka waa nooleyn jiray manaa cibaada ayuu ku nooleyn jiray qiyaamu leyl habeenada kale ama rabadaan ha noqdaan ama kuwa kale ha noqdaane habeen dhan rasuulku cibaado kuma soo jeedi jirin qaybna waa seexan jiray qaybna waa soo jeedi jiray laakiin tobankani markay soo galaan habeenka oo dhan cibaadu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku nooleyn jiray cibaadaadka noocyada kala duwan ilaahay baa subxaana watacaala fadligiisu cibaado oo cibaado quro naftu ay ka daashay ilaahay nooma sharciyeyn rasuulkuna mid iyo laba inooma jiday wajiyada khayrku waa fara badan yihin wujuh khayr iyo wadooyinka khayrku wاladina jahaduu fiina lanahdiyanahum subulana buri ilahi subxana watacaala asubul waxaa looga jeedaa turuq اkhayr wadooyinka khayrka oo haddii mid aad awoodi weydo mid kale aad awooddo ayaa jirta haddii mid naftu ay caajisto ay kasoo istaagto wajiyada khayrka sunayaasha mid kale nafta waxa weeyaan ku nasi min khayri ilaa khayr wa min naafilati ilaa naafila khayr baad nafta ka raraysaa khayr kalaad u raraysa cibaado sunno ah ayaad ka guuraysaa cibaado kaloo sunaada guuraysa mid markay kasoo yaro istaagtaba mid kale ayaad naftu waxaweyan aad ku nasinaysa oo aada ugu raaxaynaysa rasuulkeenu caleyhi afdal salaati watasliim waa diiday qur-aanka kariimkaa in la khatimo manaa muddo saddex maalmood wax ka yar in lagu khatimo waayo qur-aanku wuxuu u baahan yahay in macnihiisa loo fiirsado la dhuuxo saddex maalmood ka yar haddii lagu khatimona waxay noqonaysaa in la dedejiyey oo macnihiisa aan la dhuuxin laakiin culimadu waxay dhahan sida ibnu rajab oo kale uu leeyahy raxmat ullahi caleyh habeenadan qofku maadaama habeenkii oo dhan la noolaynayo cibaado lagu noolaynayo hadduu habeenkiiba xataa dhowr jeer khatimi karaa khatima qur-aanka nahyiga iyo diidmada rasuulka aleh salaatu wasalaam waxaa lagu macnaynaya lagu fasirayaa inuu qofku caadaysto inay caado u noqoto inuu qur-aanka ku khatimo saddex maalmood wax ka yar taas ayaa rasuulku diidaya caleyh salaatu wasalaam laakiin tani maadaama aanay caado ahayn oo ay tahy fursa qofka soo martay oo aanu ogeyn inay soo mari doonto waktiyada marka alcashir alawaakhir ay kamid yihiin markuu qofku uu soo gaadho iyo meelaha faadilka hadduu xaramka tagoo kale qur-aanka khatimidiisa hadduu farabadin karo oo maalintii uu khatimi karo macnaa dhowr jeer ama cashrul awaakhirka qur-aanka dhowr jeer uu khatimi karo ha khatimi bay leyihin culimadu raxmat ullahi caleyh walihaada ayaa culimada qaarkood sida shaafici oo kale raxmat ullahi caleyh waxaa la sheegay anahum kaanuu yaktimiuna alqur'aan sitiina mara lixdan jeer qur-aanka inay khatimi jireen waxaa kamid ah hawlahayna sugaaya iqaadu lahal oo ragga guryaha imanaya iyo dumarka guryaha masa ragga masaajida imanaya guryaha dad bay kaga yimaadeen dumar iyo caruurba leh khayr iyo wanaag baad adigu masaajidka aada u timaad usoo doonatay barakaad raadinaysa iyo raxmat allah subxaana watacaala marka dadka aad guriga kaga timina khayrka iyo wanaagga ha ka qadinin wuxuu jeclaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam in reerkiisa iyo qaraabadiisu ay la wadaagaan fadaaisha iyo wanaagyada tobanka dambe ay leeyihiin walihaada kuma gaabsan jirin inuu isagu inuu shaqaysto oo habeenkii cibaado u ku nooleeyo bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa dhaqankiisa iyo sifadiisa kamid ahaa marka tobanka dambe ay soo galaan axya leyla linafsi waayqada ahlah reerkiisana waa toosin jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka ragga masaajida imanaya salaada tahajudka u imanaya yaana dumarka guryaha ay kaga imanayaan iyo daayarta iyo caruurta iyagana cibaadadii khayrka in loo toosiye weye haddii naar rafahaaga aada uga cararayso dadkaagana inaad naarta kala carartid wey ilaahay baa ihi quu anfusakum waahliikum naara naftiina iyo ehelkiinaba naar ka ilaaliya oo wax ka xigsiiya haddaad khayrka la jeceshahay naftaada iyo jannada derajo sare inaad ka gasho dadka guriga kugula noolla khayrka iyo wanaaggaa waa inaad la jeclaatid wey wahada min aliimaan iimaanka ayay kamid tahay inaad khayrkii wanaagga siaad naftaada ula jeceshahay dadka kalena aad ula jeclaatid waxaa kamid ah hawlaha iyo wadaaifta iyo shaqooyinkayna sugaaya fi lcashri alawaakhir ictizaal nisa ninka xaaska lihi iyadoo xaaskiisa ilaahay subxaana watacaala uu baneeyey inuu la mucaamaloodo ilaahay subxaana watacaala uu yihi uxila lakum laylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum ayaa haddana tobanka dambe rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa dhaqan iyo caado u ahaa washadda almi'zar guntiga ayuu adkeysan jiray manaa xasaskiisa waa ka dheeraan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo waa shay mubaaxa laakin waa min shahawaati dunya rasuulku wuxuu ugoyi jiray cibaada wuxuu ka dhigi jiray qalbigiisa mida muqbil cala allah subxaana watacaala mid si dhamaystiran xagga ilaahay ugu jeeda walihaada waxyaabaha shahawaadkaa walow mubaaxba ha noqdaan ee qalbiga jeedinaya mashquulinaya waa ka tegi jira rasuulku alayh salaatu wasalaam saynu sheegi doono adduunyada masaajidkuu ka geli jiray rasuulku alayh salaatu wasalaam kaana yactakif dumarkiisana rasuulku alayh salatu wasalaam waa ka dheeraan jiray si naftu ay u saafigarowdo oo qalbiga iimaan uu camiro oo waxyaabaha akdaarta nafta dhooqeynaya ee qalbiga madoobeynaya iyo shahawaadka nafta waxa weeyaan looga fogeeyo waxaa wadaaifta iyo shaqooyinkayna sugaaya kamid a waxa weeyaan alxirsu cala alictikaaf fi lcashri alawaakhir in lagu dadaalo ictikaafka oo luzuum uu yahay luzuumu lmasjid biniyati alcibaada watafaruq laha masaajidka qofku inuu joogo isaga oo cibaado niyoonaya joogista masaajidka dhexdiisa uu joogayo cibaado u niyoonaya oo ujeedadu ay tahay sawaariftii waxyaabihii adduunyada kamid ahaa ee mashquulinayay ee ilaahay ka jeeiyey subxaana watacaala cibaadaadka ka mashquulinayay inuu ka hoydo oo ka xaroodo guriga ilaahay subxana watacaala oo ka galo ikhwaani fillah manaa sanadka oo dhan adduunyaynu ku mashquulsanna aynu ka shaqaynayna midba shaqadiisu noocay tahayba miyaynaan awood ahayn alcashir alawaakhir tobanka rabadaane dambe qofka haysta quuta ciyaali wixii uu quudan lahaa cidda uu biiliyaana ay quudan lahayd inaynu adduunyada ka jeesanno oo xagga ilaahay si dhamaystira aynu ugu jeesanno adduunyada inaynu ka xaroonno oo guriga ilaahay aynu u hoyno si aynu nafta waxa weeyaan u tababarno oo aynu u tarbiyadayno oo iimaanu ziyaadsanno oo aynu ilaahay subxaana watacaala ugu toobadkeenno miyaynan inta awoodahayn ictikaafka oo macnihiisu ka aynu sheegnay ah waa cibaada min alcibaadaat waana shay kamida sunayaasha ilaahay loogu dhawaado wuxuu waajib noqdaa un qofku haddii uu ku nadiro rasuulkaa sameeyey calayhi salaatu wasalaam ictikaafka dabadiina waxaa sameeyey saxaabatuhu wa aswaajuh saxaabadiisii iyo umahaat lmuminiin rasuulka calayh salaatu wasalaam dumarkiisii waxaa bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiisi caaisha waxay tihi caaisha kana nabiyu yactakif alcashra alawakhira min ramadaan xataa tawafaahu allah rasuulku wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam mid ictikaafo masaajidka joogistiisa joogteeya tobanka ramadaane dambe ilaa ilaahay subxana watacaala uu ka wafsaday bal bishii u dambeysay labaatan baa buu ictikaafay rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma ictikafa azwaajuhu min bacdi rasuulku markuu dhintayna waxaa sunnada nooleynaya oo sii hayay oo dhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cibaadada ka dhaxlay dumarkiisi wuxuu leeyay imaamu zuhri raximah llahu tacala waa taabici saxaabadii soo gaadhay cajaman lilmuslimiin tarakuu lictikaaf maca ana nabiya calayhi salaatu wasalaama taraka wallahi muslimiinta arrinkooda wax lala yaabo buui waxay ka tegeen ictikaafki iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ictikaafka aanu ka tegin mundu qadima almadiina xataa qabadahu allahu caza wajala laga bilaabo markuu madiine soo galay ilaa ilaahay subxana watacaala uu wafsaday ictikaafka kama tegin rasuulku tobanka ramadaan ee dambe marka muslimiinta ka tegaya la yaab bay leeyihi wuxuu zuhri sidaa leeyahy waktigii ay joogeen dadkii ahaa ahlu lkhayr wa ahlu lcibaada kuwii ahaa abnaau laakhira aakhira dadkeeda kuwii ahaa kala xusuusnaa mar walba iyada hamigoodu waa hamulaakhira aakhire ka fikiraaya ee awsahay qaadanaya mar walba xusuusnaa qowla rabbihim watazawaduu faina khayra zaadi taqwa kuwii ahaa ahlu lcibaada wa ahlu lkhayr wa ahlu liqbaali cala allahi subxana watacaala ayuu sidaa ku leeyihi ana waa ictikaafee laakiin wuxuu dareemay tiradii la rabay inaan ahayn tirada muslimiinta kamid ah ictikaafay maxaad umaleynaysaa maanta man yactakif fi lmasaajid yaa ku ictikaafa masaajida yanaa imikaaba alxamdu lilah sunadaasi waxooga ay soo noolaanaysa laakiin saarat sunatan mahjuura waxay noqotay suno laga tegey bal jumhuur lmuslimiin iska dhaaf inay ku camal falaane xataa inay diinta kamid tahay aanay ogeyn ayay waktiyada qaarkood ay noqotay alxamdu lilah imika ayaa sunadaasi ay soo noolaanaysaa waad arkaysaa masaajida qaarkood oo dad yari waxa weyaan ay ku ictikaafayaan laakiin waa sunno u baahan in la nooleeyo oo dadka waxa weyaan lagu dhiirigeliyo waqaala alimaamu axmed raximah llah laa aclamu can axadi min alculamaa khilaafan fi ana alictikaafa masnuun ma ogi axad culimada kamida oo khilaaf geliyey inuu ictikaafku sunno yihi inuu sunno yahay culamaa lmuslimiin waa isku waafaqeen ictikaafka ashir awaakhir la ictikaafaya nacam ictikaafku wuxuu leeyahay asraar marka ilaahay subxaana watacaala uu sharciyeeyey ilaahay subxana watacala l walaa tubaashiruuhuna waantum caakifuuna fi lmasaajid anaa dumarka ha u dhawaanina idinkoo masaajida ku ictikaafaya ictikaafku wuxuu leeyahay asraar ujeedooyin waxaa kamid ah asraarta laga leeyahay safaa lqalbi waruux qofka qalbigiisa ayaa la rabaa inuu saafigaroobo daxalkii fuulay adduunyada jacaylkeeda iyo kumashquulkeeda iyo macaasida iyo mukhaalafaadka iyo dayicitaanka farallada iyo kagaabinta sunayaashu qalbiga uu siay ayaa la rabaa in laga sifeeyo ruuxda ayaa la korinaya la kobcinayaa waa biyihii lagu waraabinaya geedka ruuxda la yidhaahdo ayaa ictikaafka uu kamid yahay ictikaafka asraarta ku jirta waxaa kamid ah qofka bani aadamkaa waxyaabaha halaaga waxaa kamid a alfuduul wax shay intii uu uga baahnaa in ka badan uu ka isticmaalay hadihi mufsidaat alquluub waxaa qalbiga bani aadamkaa fasahaadiya waa waxyaabaha intii uu uga baahnaa in ka badan uu ka isticmaalay asuxba dadka la joogooda iyo la saaxiibkooda lagama maarmi karo dadka bani aadamka inaad la joogto oo aada la hadasho oo aada la fadhiisato laakiin intaad uga baahan tahay dantaada adduunyo iyo taada aakhira ay ku xidhan tahay haddaad ka badsato suxbadaasi qalbigaagay fasahaadinaysa sidaasoo kale aacaam washaraab in baad uga baahan tahay haddaad intaa ka badiso dhibaatu kuu geysanaya dhibaato xagga qalbiga ah oo mar allaaliya markaad si xun u dheragto oo intaad u baahnayd raashinka iyo sharaabka in ka badan aad ka isticmaasho waxaa kugu dhacaya kasal can alcibaadaat cibaadooyinkii inaad ka caajisto oo aada samayn kari weydo wa an tufakira nafsuka bishahawaat oo naftaadu ay ku fikirto shahawaadka wixii dheragana iskaga biin lahay ee dherag jebin lahaa sidaas oo kale hurdada in baad uga baahanta qofka bani aadamka inbuu uga baahan yahy hadduu intaa ka badsado hurdadu tafsidu qalba qalbigiisay fasahaadinaysaa oo iimaankiisay daciifinaysaa oo qalbigiisay dahaadhaysa waxa weyan ay dabooleysaa marka ictikaafka waxaa la yidhaahdaa waxaa addoonka ximaayo uu uga yahay oo uu ka ilaalinayaa waxaa la yidhaahdo fuduul asuxba fuduul lkalaam fuduul naw adigan dadkii aada la saaxiibil aad la sheekaysala in badan aad la hadlilay wakti badan aad ku dayaci lahayd adigan masaajidka kaga xarooday waana shayun yusaf lahu in kaiira min ashabaab masaajida soo galaan iyagoo ku ictikaafay fi lcashri alawaakhir laakiin masaajidka laftiisii fuduulu suxbihi ay ka wadaan oo had iyo jeer ala arkaysa xalqada iyo fadhiyo masaajidka dhexdiisa ay ka sameeyeen oo xadiisuhum uu yahay amru dunya addunya ay ka sheekeynayaan fuduulu lkalaam marka masaajidka aad gasho ad ku ictikaafto hadalkii faraha badnaa ayaa ictikaafkaasi uu kaa ilaalinaya haddaad fahantay maqsadkii ujeedada ictikaafka laga leeyay fuduulu nawm inaga le habeenkiiba waxaa lagu nooleynaya cibaada haddaynu gaari weyno sidii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam iyo saxaabadana macnaa mucdamu leyl habeenka badankiisa waa in cibaado lagu nooleeyo idan ictikaafku wuxuu leeyahay waa madarasa litadriibi nafsi wa tarbiyatiha waa madarasad nafta lagu tababaro oo lagu tarbiyadeeyo ictikaafka ujeedadiisi inaad fahamtiyo in kalena waxaad kala garan doontaa habeenka ciidda markaad ka soo baxdo muctakafkaaga meesha aad ku ictikaafaysay fandur xaalak qabla alictikaaf wa bacda alictikaaf waxaad isu qiyaaso xaalkaagu ictikaafka horti bal siduu ahaa iyo ictikaafka dabadii siduu yihi haddaanad wax farqiga udhexeeya aana dareemin famacnaa haada ictikaafkaagu maha ictikaafkii nebiga oo kale caleyhi salaatu wasalaam mana aanad fahmin maqaasidiiyo ujeedooyinka ictikaafka laga leeyay haddaad dareemi weydo iimaan kuu kordhay alla kacabsi iyo khashya iyo taqwa kuu korodhay haddaad dareemi weydo iqbaal cala alcibaadaat naftaada cibaadaadkii inay qaabishay oo ay jeclaatay oo ay ku tababaratay cibaado markii hore ku adkaan jirtay oo ay u nuglaatay oo u hayintay manaa ictikaafkaagu maaha ictikaafkii rasuulka oo kale calayhi salaatu wasalaam ictikaafka axkaam buu leeya ikhwani fillah axkaamtiisa wax kamid aynu isxusuusinaynaa waxa uu bilaabmayaa habeenka koob iyo labaatanaad ayuu bilaabmaya sida raajix ee xooga badan laakiin qofku waa iska joogi karaa masaajidka dhexdiisa haddiise masaajidka dhexdiisa uu ka samaysto meel yaro u gaara oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam si aanu eegno aragti iyo maqal iyo fadhi cid uu la fadhiisto si aanu ugu mashquulin masaajidkuu soo galay markaasu haddana masaajidka dhexdiisa kasii samaystay meel yaroo gaara oo go ama maro rasuulku calayh salatu wasalaam uu ku deelitay marka laakiin muctakafka yar waxaa la gelayaa salaada subax marka la tukado kadib ictikaafkana waxaa la bilaabayaa habeenka koob iyo labaatanaad ayaa ictikaafka la bilaabaya tobanka habeenba in la wada ictikaafo oo ilaa habeenka ciidda uu soo gelayo sidaasi masaajidka loogu jiro waa sida u fadliga badan laakiin tobanku iskuma xidhna haddaad habeen quro alcashir alawaakhir kamid ahaad ictikaafi kartid ictakif haddaad laba ictikaafi kartid haddaad saddex ictikaafi kartid afar shan tira aad ka ictikaafi kartid ka ictikaaf ictikaafka macnihiisu waa luzuum lmasjid waa inaad maqsidkiisa aad fahamto kaana macnaheedu waa maxay de waa bixi maysa masaajid ka bixi maysa masaajidka ayaad laazimaysa o aad joogaysa waxaad ubixi kartaa lilxaaja dee masaajidka raashin lagugu keenahayn macnaa waad ubixi kartaa shinkaaga si aad u raadsato masaajidku haddaanu lahayn meel lagu xaajo guto musqul aanu lahayn musqul waad raadsan kartaa laakiin hawl adduunyo aad ka maarmi kartid masaajidka uga bixi maysid marka waxa weeyaan aada ictikaafaysid sidaas oo kale intaad ictikaafsan tahay waa inaad cibaado ka shaqaynaysid ile masaajidka waxaad usoo gashay inaad ku cibaadaysatid inaad ku nasato umaad soo gelin masaajidka waxaad usoo gashay inaad ku cibaadaysato waa inaad salaada farabadiso ta sunnaha ah waa inaad farabadiso dikriga ilaahi subxana watacaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim qofka maalintii boqol jee boqol jeer yidhaahdo bana allahu lahu beytan fi ljanna ilaahay guri buu jannada uga dhisaa bui rasuulku alayh salatu wasalaam kalimatan khafiifatan cala lisaan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحaan الlahi وبحمdi سubحaan الlahi العظيم waa laba kelmadood carabka ku fudud miiزaanka ku culus allah raxmaanka uu jecelyi subaan lahi subxaan الlahi وبxamdihi subxaan الlahi العaظيم laa xawla walaa quwaةa ilا biالlah knz min kuنuuزi الجنة u rasuulku alayه الصلاaةu wasaلام laa ilaha ilا الlah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu وعalى kuli شhayin qadiir أكثر من ذikr الwاrd عن النبي عليه الصلاaة وaسلام أdكاarta iyo ducooyinka rasuulka ka soo arooray عليه الصلاaةu وaسلام r qur-aanka akri saynu sheegaynay isku day inaad tobankaa dambe dhowr jeer aad khatinto ugu yaraan saddex jeer aad qur-aanka aad dhamayso maadaama aad gurigii ilaahay cibaado aad ugu xidhan tahay nacam ictikaafku waxa uu leeyahay waxyaabo buriya jimaac wuu buriyaa ninkuu isagoo ictikaafsan xaaskiisa u tago ictikaafkiisu waa buri ilahay baa hi walaa tubaashiruuhuna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa inu saasoo kale iska ilaaliyo muqadimaat اljimaac hordhaca waxa weyaan jimaaca kalmubaashara wاlqubla wanaxwiha wanaxwiha waa inuu iska ilaaliyo uu ka fogaado bixitaanka qofku masaajidka uu ka baxo ee biduuni xaaja xaana ictikaafka waa burinaya waxaa kaloo ictikaafka burinaaya alridda walciyaadu billah qofku diintaba inuu ka baxo u ridoobo diintana waxaa lagaga bixi karaa hadal qofku uu yihi ayaa diinta lagaga baxaa kalaam qofku uu yihi ayaa diinta lagaga baxa hadduu ilaahay caayo waa hadal iyaasu billaah ama rasuulka caayaano diinta ama malaaigta ama shay diinta kamid sida shahaadateynka ama salaada waa kufri ictikaafkiisu waa buraya ictikaafkii markaa uu ku guda jiray waxaa kamid a hadallada lagu kufriyo ducaau gayr illah ilahay cid aanan qofku inuu baryo oo weydiisto wax ilahay mooy cid kale aanay bixin karin oo dhibaata markay ku dhacdo dadka dhintay uu yeedho madad yaa jilaani akitna yaa kaws macnaheed waa maxay jaylaaniw noo soo gurmow gargaarow noo gargaar halkuu ka odhan lahaa ilaahay ii gargaar ayaa jaylaani oo nin saalix aha ilaahay u naxariistee oo dhintay oo camalkiisu ay oo naftiisa aan u shaqaysan karin cid kale inuu wuxuu qabtay iska daaye ayuu u yeedhanaya oo u caqiidaysay isagoo xabaasha ku jira inuu ma qabaayo oo ka fog weliba bagdaad ku aasan oo caqiidaysay isagoo dhintay intuu qabriga ka soo baxo inuu adduunyada dusheeda wax ka qaban karo laa ilaha ila allah waman yadcu maca allahi ilaha aakar laa burhana lahu bih inama xisaabuhu cinda rabbi fainama xisaabuhu cinda rabbi inahu laa yuflixu lkaafiruun ka ilaahay usokadiyey cid barya cidda ilah buu ka dhigtay daliilna diinta ilaahay uga heli maayo haba yaraatee caqliga iyo sharcigu toona ku odhan maayaan waxa ilaahay mooyaane aanay bixin karin makhluuq weydiiso ama kuwa dhintay adiga kaa awood yar bari amabase waxa weeyaan ilaahay kuwad markaad ilaahay baryayso daliil u heli maysi taas ka sidaa sameeyana xisaabtiisu ilahay bay utaallaa inahu laa yuflixu lkaafiruun inuu kaafir yahay aduu ilahay subxana watacaala uu tilmaamay ka sidaa samaynaya waa hadal ku kufriyayo ficil baa lagu kufriyaa diinta lagaga baxaa hadduu qofku sanam u sujuudo waa ficil waana kufriyaya ama kitaabka qur-aanka ogaan ugu istaago isagoo garanay inuu qur-aan yahi ama uu kudaafada ku dhex tuuro ama uu ku kaajo ogaan saa u sameeyo waa kufriyaya bilitifaaq culimadu ay isku waafaqteen taasi inay kufrita asujuud lilqubuur baa kamida sujuudda lagu kufriya sujuudda xabaalaa loo sujuudo xabaalaha qaarkood marka la soo gelayo waxaa shardi ah qofku isagoo fooraro rukuucsan inuu soo galo sida xabaasha jaylaan oo kale bagdaad ku taalo waxaa ii sheegay bacdu likhwa oo tegay oo arrintaa shaahiday oo inaad sidaa usoo foorarsato adoo si caadiya u taagan ha soo geli qofka meyidka waa inaad u rukuucdo oo aada u sujuudda laa xawla walaa quwata illa billah dawaafkaa kamid a dawaafku waa cibaado haddii ilahay cid aan in loo leexiyo oo loo dawaafo kufriga gaalnimay noqonaysa caqiidaa lagu gaaloobaa hadduu qofku ictiqaado inaan cid aan ilaahayn waxtarkiiyo waxyeelada ay hayso wain yansaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayr falaa raadda lifadli allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta baa ducada rasuula kamid ahay ilah waxaad bixiso cid hor istaagi kartaa ma jirto waxaad diidana cid bixin kartaa ma jirto haddaad soo ictiqaado cid aan ilaahayn inay wax bixiso waxtar iyo waxyeelo ay hayso ilaahay waxaanu ilaahay kula damceyni ciddaasi ay ku siinayso dhibaato ilaahay subxaana watacaala kula damcay in ay kaa celinayso waa ictiqaad kufriya wey qul laa aqulu qul laa amliku lakum daran walaa rashada nebi maxamed baa sidaa lagu yiri cid kala daayo waxaad tidaa anigu dhibaato waxtar iyo waxyeelo midnaba iqaayo qul laa aqulu lakum cindii khazaain llah waxaad tidaa nebi maxamedow dadka waxaad ku tidaa anigu khasnadaa ilaahay ma hayo ilaahay khasnadihiisa isaga ayaa haya ilaahay markaad khasnadihiisa wax ku jira aad doonaysaan ilaahay weydiisa subxaana watacaala aniga hay weydiisanina baa lagu shaki baa lagu kufriya hadduu qofku ka shakiyo nebinimada nebi maxamed aleyh salaatu wasalaam ama xaqnimada kitaabka qur-aanka hadduu ka shakiyo marka kufrigu nooc siduu doonayaba hau dhacee waxyaabaha ictikaafka buriye ayuu kamid yahay ikhwani fillah ilahay subxana watacaala aynu ka baqano tobanka rabadaane dambe ilaahay barakaadkiisa iyo raxamaadkiisa soo degaye aynu u diyaar garowno aynu toobad keenno toobad waxa weeyaan nasuuxa saadiq oo dhaba si ilaahay dembiyada uu inooga maydho aynu waktiyada habeenadan soo socda ku camirno daacada allaha mawlaheena ee raxiimkaa habeen kastoo habeenada tobankan ka mida aynu ku qaabilna niyo wanaagsan iyo go-aan aynu go-aansanay inaynu ilaahay subxaana watacaala si dhaba aynu no oo addoomo dhaba aynu noqono quluubteena aynu soo xaadirino markaynu ilaahay caabudayno markaynu tukanayno markaynu qur-aanka akhriyayno khushuuc aynu ku sifowno si aynu uga mid noqono kuwa alfirdows alaclaa dhexlaaya firdowsada firdows firdows oo jannada halka u sarreysa kuwa dhexlaaya si aynu uga mid noqono subxana watacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo rabbina subxaana watacaala haynaga dhigo kuwa naarta laga xoreynayo waxa weeyaan bisha ramadaan ilaahay subxaana watacaala fadaaisheeda iyo wanaagyadeedana rabbi subxaana watacaala haynoo qadara inaynu ka faa'iidaysano ilahayna dembigeena iyo dembiga waalidkeena iyo ka muslimiinta iyo muslimaadkaba ha dhaafo wajazakum allahu khayra wbaaraka allahu fiikum wasala allahu cala nabiyina maxamed wcala alihi wasaxbi waslama tasliima kaiira dhowr su-aalood oo ay soo qoreen walaalaha muxaadarada kasoo qeyb galay sigaarku miyuu buriyaa soomka weye su-aasha koowaad laa shaka soomku inuu buriyo soomka laba arimoodbana daliilba weyn arrinta koowaad qiiqu qofka sigaarka cabayaa qiiqan uu liqayaa waa shay markaa jurmi leh oo jawfkiisa ama calooshiisa ku dhaadhacaya marka waa shaarib ama waa aakil ama waxbuu cunay ama waxbuu cabay curfanna maxaynu idhaahnaa sigaar buu cabayaa sigaarka ma cabo marka sigaarka waxyaabaha la cabo ayuu kamid yahay dhinac kale haddaynu ka eegnana waa min shahwati nafsi waxyaaba naftu ay jeceshahay ee ay dooneyso ee ay xaggiisa u iilanayso ayuu kamid yahay soomkana qofku marka uu sooman yahay waa inuu ilaahay daraaddi uga tago dacaamkiisa iyo sharaabkiisa iyo shahwadiisa oo ilahay baa yihi yadacu xadiis lqudsiga yadacu acaamahu washaraabahu wa shahwatahu min ajli raashinkiisi iyo sharaabkiisi iyo shahwadiisii buu daraaddi uga tegay uri ilahi subxana watacaala qofka saaimka ah marka sigaar cabayaa haddaynu dhahno raashin iyo sharaab midnaba maha sigaarku hal taraka shahwatahu liajli illah miyuu shahwadiisa ilahay daraaddi uga tegay jawaabtu waa maya wa bilmunaasaba waxaan leeyahay sigaarkuna sidiisaba waa xaaraan laa yajuuzu shurbuhu in la cabaa ma banaana qofka baana waa aasim ikhwani fi llah ana xaqiiqadeenu isu sheegna ayaa fiican almu'minuuna nasaxa waalmunaafiquuna khashasha mu'miniintu way isu naseexeeyaan sida xaqiiqada ayay isu sheegaan rasuulkuna wuxu yihi alayh salaatu wasalaam qul ilxaqa walow kaana mura waa dardaaranku siiyey saxaabiga abudar la idhaha xaqa dadka u sheeg walow qiraarhba hala noqdee waan dareemayaa in fara badan oo kamid a dadka muslimiinta ee musaliinta ee saa'imiinta haddii la sigaarku waa xaaraan inay arrintaasi ku qaraadhay qaraadh inay arrintaasi la tahy laakiin dantooda ayaa ku jirta wanaagga ayaan la jecel lahay walaalaha sigaarka cabaya wanaaggaan la jecel lahay maslaxadooda adduunyo tooda aakhiro ayaan ka talinaynaa markaan maadaanu kala hadlayno waayo anigu sigaar ma cabo alxamdulilah weligeyna ma cabin ilaahay baa subxaana watacaala iga ilaaliyey laakiin markaan kala hadlayo walaalahay wanaagga ayaan la jecelahay sigaarka waxaa la idhaahdo culamaau lislaam inuu xaaraan yahay bay sheegeen waxaad odhan kartaa miyuu jiraa daliil tilmaamaya sigaarka oo si gaar uga hadlaya sidaa waxaa odhan qofaan diintaan aqoon u lahayn sideedaba diinta islaamku waxyaabaha ay mamnuucday ama ay dadka u diiday laba wado midkoodun bay u marta in arrintaasi ay jirtay waktigii rasuulka caleyh salaatu wasalaam oo daliil gaari uu ku soo dego sida khamriga oo kale iyo arrintaasi inay tahay arrin aan waktigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aan jirin waa arrimaha ilaa yowmi alqiyaama dhici doona diinta islaamku arrimaha waktigii rasuulka jiro qura may xukumin waxa ay xukum u yeeshay waxaa dhici doona ilaa yowmi alqiyaama waxaa diinta islaamku ay dejisay qawaacid caama oo shay kasta imanaayo ama waktigii rasuulkaa jira ama yaanu jirin waxaa qawaaciddaa kamid a ashyaadan bani aadamku ay isticmaalaan ama ha gashadaan ama ha galaan ama ha cabbaan ama ha cunaan ama ha marsadaan saddex arrimood ama saddex xaaladood midkood ayuun bay ashyaadaas yeelanayaan inuu shaygaasi yahay shay waxtaruna oo waxyeelo aan lahayn shaygaa diinta islaamku maba xaaraantimaysaba shayga waxtar mooyaane waxyeelo aan lahayn ta labaad shaygu inuu yahay shay waxyeelo mooyaane waxtarba aan lahayn nafciba aan lahayn dhibaato mooyaane kaana diinta islaamku inay xalaaleysaa suurtagalba maaha waa xaaraantimaysaa diinta islaamku laa darara walaa diraar xadiidkaasi ayaa u daliiliya adilada lamida wax allaale waxaa dhib badax tiro leh oo waxtar ba aan lahayni waa xaaraan xaalada saddexaad waa maxay shaygu inuu leeyahay waxtar iyo waxyeelo dhinacna waxtar buu ka leeyahy dhinacna waxyeelo shaygaana waxaa la eegaya waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa keebaa fara badan haddii waxtarkiisu uu farabato diinta islaamku ma xaaraantimayso iyadoo nafciga faraha badana ku jira la eegayo haddii waxyeeladiisu ay farabadatona diinta islaamku suurtagal maaha inay xalaaleyso laa darara walaa diraar ayaa u daliila idan sigaarku talow muxuu faaida leeyahy hal lahu ayu nafcin wa ayu faa'ida talow in yaroo faa'idaa ma leeyahy sigaarku in yaroo faa'iidaana male in yaroo nafciyana male laysa lahu ayu nafcin haddii la idhaha faa'idu leeyahayna mar walba dhibkiisa ayaa ka fara badan dheeftiisa caafimaadkaaga intaasoo milyan ayaad sanad kasta u dhintaa caafimaad darrada sigaarka ka dhalata oo laysku waafaqsay ixsaayaadka ibiga waxa wey inay tilmaameen xoolahaagiibaad gubaysa waad ku baabiinaysa urtaadii buu kharibayaa waxaad noqonaysaa qof dadku ay dhibsadaan markuu masaajidka uu soo galo halka kaan sigaarka cabina cadar yar soo marsaday san kale hor raacayo haddaad cadarka soo marsato raayaxadii sigaarka ayaa jirkaaga ka soo baxaysa marka waa wa wa waa ku dhibsanayaan dadkaasi malaaigtii baad dhibaysaa maxaad umalaynaysaa toon toontu waa raashin waana dawo waxtar me waxtar mooyaane waxyeelo ma leh basashuna waa lamid rasuulku muxuu yihi labadaa geed qofka sua masaajidka yaanu imanayn jamaacadii u kasoo qeybgelay fa ina almalaaika tata'adaa mima yata'adaa minhu bani aadam malaaigtu waxay dhibsataa waxa bani aadamkuu dhibsanayo maxaad umalaynaysaa ikhwani fillah ka sigaar soo cabay masaajid ka yimi malaaigtii baad dhibaysaa walaalahagi muslimiinta ayaad dhibaysaa sidaas oo kale sigaarku waa wax qofku aan u quri karin dadkiisa calaykum billah bisidqin baan idinku weydiiye kuma ayaa ogol xaaskiisu inay sigaarka cabto lama ogolo soo maaha hadduu wanaagsanya maxaad ugu gudaysaa reerkaaga sodiga raashinka iyo sharaabka iyo waxyaabaha kalaba siinaya kuma ayaa ogol inankiisa yar inuu sigaar u cabo midna ma ogolo soo maha wanaagsanya maxaad carruurtaada uga celinaysa waalidka waxaa lagu yaqaanaa waxa wanaagsan waladkooda iyo caruurtooda waa la jeceliye nin baa wuxuu yihi laba arrimood baa sababi ugu ahaa sigaarka inaan iska daayo arrinta koowaad kayga yar baa maalin soo qaatay buu ihi haash dabeetana waxaan ku ihi ish ish aaba iska tuur dabeetana wuxuu yihi waa iska tuuray maalin dambe u cabay arkay inuu sigaarkii cabaya markaasuu yihi ish ish aaba waa maxay ishtii baad cabaysahay taasi mawqif bay ahayd bu an wax ku qaatay qiso taas oo kale iyadana waxaa dhacday nin sigaarka caba ayaa inankiisi yaraa haash soo qaatay hooyadii baa ku tihi hooye ish wayaana iska tuur wuxuu ihi hooye waa ishtii aabbo maana runtii ahayn ishtii aabihii miyaan ahayn arinta labada sabab igu noqotana waxay ahayd buu yihi mar allaale markaa masaajidka soo galo ayuun baan arkaa dadku wax inay dhibsanayaan baan dareemaa oo xataa qaarkood ay iga durkayaan raaxadii sigaarka ayaa iga soo baxaysa deetana go-aan baan gaadhay buu hadi fursa cadiima soonku waa fursa cadiima waa fursad weyn oo qofkii sigaarkaa lagu ibtileeyey uu iskaga dayn karo waana uga ducaynayna walaalaha iyaga lagu imtixaamay ilaahayow ka shaafi ilaahayow qalbigooda kasii jeedi baan leenahay ilaahayow u qaraadhe u qarmuune qaraarhkiisa iyo qarmuunkiisa ilaahay tusi si ay isaga daayaan marka go-aan waa in la gaadho qofka ku imtixaanaa sigaar iyo jaab waa inuu go-aan gaadho qofku hadduu go-aan gaadho ilaahayna uu bariyo ilaahay subxana watacaala arrintaa waa gaadhsiiya man sa'ala allaha shahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila shuhadaa wain mata calaa firaashi buri rasuulku alayh salatu wasalaam marka haddaad ilaahay si dhaba oo go-aan qaadasha ay ku jirta aad u weydiisato inuu sigaarka iyo jaadka uu kaa shaafiyo ilahay subxana watacala waa kaa shaafiyi doonaa laakiin go-aan baa loo baahan yahy markaad iska daysana ama haddaad doonto inaad iska daysana meelihii aad ku cabi jirtay ka fogow dadkii aad la cabi jirtayna go sux saaxiibadii aad qaadkooda cuni jirteen gaarkooda cabi jirteen bal bedel calala qal intaad xoogeysanayso oo naftu si waxa weeyaan go-aan ay uga hadhayso su-aashan wuxuu leeya may banaan tahay taraawiix iyo tahajud in la wada tukado labada waa qiyaamu leyl sida saxiixaana qiyaamu leylkuma tiro go-an rasuulku alayh salaatu wasalaam wuxu uhi salaatu leyli matna matna faida khashiya axadukum subxa falyarkac rakcata tuutiru lahu ma qad salla salaada habeenku waa laba laba ragcadood laba tuko laba tuko laba tuko waa sida haalibka rasuulku maruu afar israaciye waa jirta bal maruu sideed ragcadood uu israaciye oo axiyaadaan udhaxayn sida musaf werinayo laakiin sida haalibka inta badan laba laba ragcadood waana sida afdalka in marka laba la tukadaba la atixiyaadsado laga baxo marka ilaa aad ka baqaysa intuu waagu ka baryayo laba laba ragcadood tuko haddaad tiraa waagii baa kuu beryi doonana hal ragcad kusoo khatib oo witri kaaga dhigta tiro kale soo tukanaysadhigta salaadii aada soo tukanaysay culimadana sida qaadiciyaad iyo ibnu cabdillahi leeyihiin raxmat ullaahi calayhim qiyaamu leyl ama salaatu leyl rabadaan iyo rabadaan la-aanba tiro go-aan ma leh qof waliba intuu ka tukan karayo waa inuu ka tukado marka qofku intuu iska tukado salaadan hore taraawiixda haddana tahajudka waa tukan karaa laakiin waxaan la ogolay inuu laba witri waxaa afdalana inaad witriga la tukato imaamka aada la tukatay taraawix hadhow toolo witriga aad ka tagto oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadiisa habeenkii uu tukanayo waa ku gebagabeeye waa ku khatimay salaad aan tiro kala dhiman aan lahayn marka laba witri inaad tukato ayuun baa la ogolayn ee witriga ama marka hore ka tag ama marka dambe ka tag waxaana afdala in waxa weeyaan markaad imaamka la tukanayso in aada witriga aad imaamka aada la tukatid haddaad labada salaadood midna imaamka la tukanayso midna aad meel gurigaaga aad ku tukanayso haddaad labadaba imaamka la tukanaysana midkoodun witriga ka reeb oo weliba haddaad labadaba imaamka la tukanayso ta hore inaad witriga ka reebto ayaa markaa fiican haddii qofku aanu dhamaynin qur-aanka kariimka ah waxay diinta islaamka qabtaa wuxuu ujeeda aan filaya ramadaan ama tobanka dambe marka horeba qur-aanka in la dhameeya waa sunne waana fadiila qofku ajar uu ku helayo marka haddaanu dhamayn dee khayr iyo fadli ayuunbaa sheegay laakiin ma dembaabino arrintaasi dee cadaab iyo ciqaab sabab ugu noqon mayso waayo waajibkama aanu tegin wallahu aclam waxka billahi tawfiq wasala allahu cala nabiyina maxamed wcala alih wasaxbih waslama tasliima kasiira wbaaraka allahu fiikum wajazakum allahu khayra